waxaan rabaa inaan runtii ka tacsiyeeyo dagaalka maantay iyo xalay iyo qarxay ee macna darada ah ee guraceel lagu qaaday ee aan horay uga hadlay khasaarihii ka dhashay dhimasha iyo dhaawac iyo burbur guryaho obayaal lagu dhacayaan lala dhacayaan waxaan arkaynay maaragta sawiradoodii dhibaatada halkaas ka dhalatay waa ka tacsiyanaynaa intii dhimatay allah u naxariisto labada dhinac waddada hela oo walaala niman dhallinyaraa ciidan isla ah iskudhufaysi ku jiri jiray waa marka laga reebo wixii xamar laga qaaday arrintaas waxaan kaloo ka tacsiyanaynaa dadka ee qaxay ee hawada laga xirtay ee duleedka iyo daafaha magaalada gurceel dhooban ee aan loo naxayn loo arxamayn oo maamulkii ay ka tirsanaayeen uu weerarka ay ka qaxeen kamaysan qaxin sheekh shaakir iyo markay yimaadeen way la deganaayeen laakiin waxay ka qaxeen oo bannaanka u joogaan waxaa weeye weerarka iyo ciidamada la dul keenay iyo hoobyaha cabsida ay ka qabeen hoobyaha maanta guryaha lagu garaacayo wayna dhacda taasi dad badan ayaa dhibsaday maalin dhaweyta hadalkaygii nabadda ahaa waxaa moodaa dadka reer galmudug in caqligoodii uu foorarsamay dad ka mid a oo ayba dhibayso in nabad lagu baaqo waxaan ku baaqayaa cod dheer aan ugu baaqayaa nabad in arrinta gurceel nabad lagu xalliyo waxaan ku baaqayaa in meeshaasi inuusan cadow uusan fadhin uusan joogin cadowgana la ogyahay meesha uu joogo oo al-shabaab iyo wixii la midka ah inta ay u jiraan dhuusamareeb iyo gurceel iyo dadka reer galmudug oo dhan deegaamadooda say ugu soo durkeen iyo meelahay joogaan waxaan rabaa intii dhibsatay inaan kusii gubo codka nabadda inta qoryaha tumanaysa inta rasaasta diraysa inta maaragtay maleeshiyaadka abaabulaysa inta ciidamada qaadaysa kuwa shartaa dhammaantood inaan ku dhibo codkayga ah nabad arrintaas ha lagu soo dabaalo guriceel ma astaahisho maanta waxa lagu samaynayo waana laga hadlay raggii hadda halkan ka hadlay oo iga horreeyaa ka hadlay arrintaasna isla xisaabtan la'aan inay ummaddan ku gudubto maaha maalin kasta nin laysansi haysta ruqsad iyo oggolaansho dembi intuu ku galo haddana dembigii laga cafiyo oo dadkii uu soo dhex galo oo madax uu sheegto oo maaragtay mas-uul uu sheegto oo wax kale uu sheegto inta dembi abaabulo inuu birri caadi iska ahaado sidii ayagoo u haysta laysans ama ruqsad inay wax dilaan oo wax dhibaateeyaan kadibna ay bulshada caadi ay u hogaamiyaan runtii ciidamada meeshaas ka dagaalamaya horena waa ula hadlay waxaa u baahan waajid oo raashinkii la geen waayey waxaa u baahan shabeellada dhexe waxaa u baahan hiiraan waxaa u baahan galmudugta lafteeda in shabaab lagula diriro ciidanka odowaa oo taliyihii ciidanka xoogga dalka ah maalin dhaweytana waa sheegay uma qalmo mas-uuliyad ninkaas cunug yar oo mas-uuliyad iyo derajo uusan lahayn loo xambaaray waaya dhibka ay leedahay qofka aan wuxuuse ku habboonayn loo dhiibana waxaasoo kale ka dhashay taliyihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed muusan ku quusanayn taliyihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee hargeysa duqaynayay ee ciidankiisii burbureen maalinkii u dambeysay xoriyooyinkooda la qabsanayay oo la soo galay kii ciidanka xoogga dalka ahayn wixii burburinayay deegaamadooda iyo dalkoodii gobollada hadda uu joogo ayay kaarayaasha iyo beebayaasha ciidanka xoogga dalku lahaayeen baa dadka lagu weerarayay dhaqankii inuu soo cesho asagoo ka gobos haysta filla soomaaliya iyo acwaantooda inuu dhaqankii soo cesho oo ciidankii u adeegsado dad rayida oo dhulkoodii jooga inuu ku qaxiyo ku barakiciyo ku dilo ku baabi'iyo hoobiye inta rakibto magaalo camirnayd uu laamiyargii ka qaado dhaqankaas dhaqankii ciidankeenna burburiyey weeye ee mas-uuliyad darrada ahayd koob iyo sagaashankii haddana odawaa iyo waxa uu la tashadaba dhaqankii laftiisaay soo celiyeen dhaqankaas waa lagu soo hoogay ciidankiina waa kii burburay waa kii la jabiyey waxba kamuusa dheefin kanina la mid buu noqonaya ciidankan hadda uu wato noocaasuu noqonayaa lagama adkaan karo dad deegaankoodii jooga waa ku celinayaa maalin dhaweeto sheekh shaakir dadku ha difaacdaan markaan iri dad badan baa ka xumaaday cayr baa isku diraysaa xaggaa isku diraysa iskuma dirayo waxaa weeye odawaa gardarruu ku joogaa meeshaas ninbaa wuxuu yidhi deegaanka miyaa adigu u dhalat habeen dhaweeto odawaa maxaan yidhi asagoo xaggee ka yimid iyo qorqoryo ayuu mma xaafaday degan yihiin gurceel soo dagaal kuma joogaan anna nabad baan ku joogaya arrintaas marka odawaana fariintaasaan u dirayaa qoorqoor saaxiibka ee madaxweynaha galmudug runtii inuu ku tusaale qaatay ahayd labada maamuloo deegaanka deriskana la ah maamulka puntland iyo hirshabelle hirshabelle khilaafkaanoo kale waa soo maray waana waana welina waa ka jiraa madaxweynihii hirshabellea la yidhi gobol dhan ma tegi karta laakiin waa nin xikmad badan caqli badan waa ka joog iskuma maqiiqin ciidamo ma guran odawaa uma yeeran farmaajo uma yeeran waa ka joogaa si xikmad leh oo nabadgelyaa inuu ku tago ayuu rabaa runtii xikmad weyn baa laga dhe halkaa laga qaadan karaa meesha hadda qoorqoor uu ciidamada u soo aruursaday dadkiisii cali guudlaawe oo la yidhi magaalo ma tegi kartid tan lamama dhihinba ma tegi kartid gobol dhan baa la yidhi ma imaan kartid waa ka jooga reer hiiraan waxaan leenahay hala tixgeliya ninkaas madaxweynaha nin fiican waaye ha loo fasaxo dhulkaas ha tago nin xikmad badan caqli badan waaye ka caqli badan ninka deriska la'ah puntland waxaa weeye madaxweynaheedii magaalooyinkii doorasho iyo isku soo baxyo ayuu samaynaya meesha halkaana xerooyinka dadkii la isugu geeyey xerooyin barakacyaal dad sharfanaayo guryahooda joogay madaxweynahoodii taleefon buu qaatay waa aragteen wuxuu wacayaa dadkii deegaamada doorashadu ka dhacayso maantai oo uu leeyahay hal naloo codayo madaxweynaheennii taleefon buu haystaa qoorqoor taliyaashiibu wacayaa ma disheen ma dhaawacdeen ma burburiseen